بسم الله والحمد لله وصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد فيقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم cashirkan cashirkii laba boqol sideed iyo tobnaad wey wuxuuna ka mid yahay cashiradii noo socday kuna saabsanaa tafsiirka qur-aanka kariimka ah suuratayiljumca walmunaafiquun buu ka koobmaa suuratuuljumca waxa ay ku magacaaban tahay idaa nuudiya lisalaati min yowmi aljumuca suuratuuljumca waa suuraddii lixdan iyo labaad suuratuuljumca waa suura madaniya waa aayaatuha ixdaa cashrata aaya aayadaheedana kow iyo toban aayadood suuratuuljumuca oo bilaabatay waatana abda-u haadihi suura waxaan suuraddatan ku bilaabayaa bismillaah eebba weyne magicii cuskashadii allihii arraxmaan naxariis guud oo uunka wada gaarta naxariista arraxiimi mid gaar ahaaneed naxariista qaala tacaala eebba wuxuu yidhi subxaana يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم وعين صمرنا سبح لله في سورة الحديد وفي سورة الحشر وفي سورة الصوف سبح أيينك صمرنا سورة وفي سورة تغابن يسبح أيين أركي دونا سبحنا وإيمان دون سدح ذا صيغة فعلك كيماد ماضي يا مضارع يا أمر ayay tasbiixdu intaba ku soo aroortay waxay noo tilmaamaysaa saabiqan hore inuu u ahaa eebbe mid hufan waxaan u cunnay min idaylkiina uu ka hufnaa dhaliil barteedna aan loo ogeyn sharaf iyo cadamiya kamaal idaylkiina uu kulansaday fii maa madaa wa fii maa saya'tii wa filxaal hadda aynu joogno iyo fii waxa dambeeya iyo wixii hore weligii inuu sidaa ahaa ayaa layna barayaa si aan u ictiqaadino uguna dhawaaqno yusabbixu waxaa hufhaya min kulli maa laa yaliiq waxaanu cunna min idaylkii waxaa eebba ka hufaya lilaahi eebba weyne maa fi samaawaat eraryaal gudahooda waxaa ku sugan ee uun eebbaa idaylkood wamaa fi lardi dhulalyaal gudahooda waxaa ku sugan ee uun eebbaa idaylkood min jamiici kaa'inaat bilisaani alxaali waalqaal ama lisaanulxaal ama dhihid carab looga dhawaaqo wixii dhihi yaqaan sida malaa'igtoo kale oo iyaga hawl kalaba aanan lahayn malaa'igta hawsheedao dhan waa tasbiix keliyeeta wasadaqa allaahu fii qowlihi yusabbixuuna alleyla waannahaar laa yafturu ma nastaan oo ma noogaan oo ma daalaan waxaa isku tilmaana neeftaasankeenna ka baxaysa ee aan joogsayn inta la noolya haddii qofkuu hurdo iyo hadduu soo jeedo hadduu hawshaysan yahay hadduu nasan yahay saadir waari neeftu marna sankay gelaysaa marna waa ka baxaysaa tasbiixda malaa'igta waa sidaas oo kale yusabbixuuna leyla wannahaara laa yafturuun kolka ama mu'miniinta jinniga iyo insiga iyo malaa'ig idaylkeed wixii odhan kara carabkay ka yidhaahdaan waxaan odhan karin ee jaamidaadka iyo malaayacqilkana muuqaalkooda iyo madharkooda ayaaba tasbiixa wasadaqa allaahu fii qowlih wain min shayin ilaa yusabixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum kolkaa rabbi ceeb la-aantii cadamadii iyo qiimigii uunku uumay idaylkii ayaa carabna ka qiraya muuqaal iyo madharna ku sheegaya yusabbixu waxaa hufaya allii oo dhan ka hufaya lilaahi eebba weyne maa fi samaawaat man iyo ma midna lilcaaqil baa loo isticmaalaa waxgaradka waa man maana ligayri alcaaqil sidaan oo kale iyagooy dhammaantoodba hufeen kolka malaayacqilka la rajaxa kelimatu maa mulaaxadadu waxaa weeye likahratihi oo inta caaqilkaa malaayacqilkaa ka bad marka man la yidhaahdana caaqilkaa qiimi badan kolkaa midna waa qiimi badan yahay midna waa tiro badan yahay mar tiradaa la tixgeliyaa maabaa la cabiraa ku tusinaysa waxaan wax garanay marna waxaa la tixgeliyaa caaqilka lifadlihi wa sharafihi calaa hayri alcaaqil oo ka qiimi badan yahay kolkaasaa man la odhanayaa hadeer maa uun idaylkii wey fi samaawaati ciraryaal gudahood ku sugan wamaa fil ardi ciraryaal gudahood ku sugan allihii almeliki boqorka ahaa isagaa boqor rasmi ah wixii kale boqor lagu sheegay wuxuu isagu baxshay wey wasadaqa allaahu fii qowlihi qul illaahuma maalika almulki tu'ti lmulka man tasha qofkan lagu sheegaya muslim iyo gaal wuxuu doonaa ha noqdo ilaah baa siiyey qofkuusan eebba siinin abadan arki maayo kolka keligiibaa boqor runa ah qofku wax yar siiyana naanaystii waad arkaysaan wax muslim iyo gaal labadaba sidii nebiyullaahi daawuud calayhi salaam waataahu llaahu lmulka waalxikma washadadnaa mulkahu waaataynaahu alxikma wa fasla alkhitaab kolka almelig allaha boqorrunaa alquduusi ceebla dhaliil barteed aan lahayn alcasiizi uunkiisa ka adag alxakiimi maamulka wanaagsan ee murtida badan ee wax la arkaba siduu ku habsamaa ee ku fiicnaa u meelmariyey allahaas ayaa uun idaylkii ay hufayaan huwa aladii bacata fi lummiyiina rasuula fii suurati aali cimraanna waynu ku soo marnay waa akbar mina calaa wajhi lard gallad ilaah uu guud ahaan basharka ku galladaystay gaar ahaanna qoladii reer maka ee qureesh uu ku galladaystay dhaxdooda inuu ka saaray nabi iyaga ka dhashay oo hawshiisu ay tahay iyaga masaalixdooda sidaad arki doontaan hawshiisa kolka xaggaana waxaynu ku soo marnay iyadoo tan ka sii muuqaal badan laqad manna allaahu cala almu'miniina id bacasa fiihim rasuula kolkaa waa akbar minna rasuul basharkao dhan hogaaminaya oo xumo ka badbaadinaya wanaag u horseedaya kolkaa iyadana waa nicmo nala taabsiiyey oo rabbi nagu galladaystay huwa waxaa macbuud xaqa ah alladii allaha bacasa bixiyey fil ummiyiin sida loogu minjamiiqna arag dunida wax hagaagsanaa ma jirin diinkii wuu ugu dambeeyey ee nasaaraha ee nebi ciise loo diray ee injiil lagu dejiyey ayaa laba iyo toban kooxood laba iyo toddobaatan qaybood marayay midii ka qumanta kolkaa kuwa kan carabta ah iyagu say ku dhasheen bayba ku baaqi ahaayeen habrahood baa loo aanayn jiray huwa waxaa macbuud xaqa ah alladii allaha bacada bixiyey fil ummiyiin carab gudaheed wuxuu bixiyey rasuulan mid la diray minhum ummiyiin ka mida iyadana nicmo labaad wey bixsadu waa nicma minhumtana nicmo labaad wey jinni haddii loo diri lahaa malag haddii loo diri lahaa makhluuq ayaan garanay muuqaalkiisa iyo afkiisa iyo dhalashadiisa haddii loo diri lahaa wareer baa dhici lahaa minhum iyagaan umiyiintu ka mid yaho ka dhashay oo la dhashay caasimadii makal mukarama ayuu ku dhashay abiyo isri baa loo yaqaan ilaa nebi aadan baa la yaqaan waladii ismaaciil ka horna ibraahim intii ka dambaysay ninkii cidda ka dhaqaaqay dhalasho iyo dhan loo eegaba yuu ilaah u diray hawshii nabiga barakolka yatluu wuxuu aqrinayaa axadkan la bixiyey calayhim cala alummiyiin ummiyiin korkood wuxuu ku aqrinayaa aayaatihi aayaadkii eebba soo dejiyey wuu korkood ku aqrinayaa ereyada qur-aanku barayaa yatluu alfaadii wey kolka alfaadii qur-aanka ayuu barayaa wa yusakiihim waa uu hufayaa jismiyan wa ruuxiyan wa akhlaaqiyan intaba jismigii ha la qabayso ha la cadaydo xidiyaha iyo wax aqoonsimaad leh idaylkood ha la jaro waa taskiya jismiya oo diintii waa diinu nadaafa wasakh iyo qurun ma ogola akhlaaqdii sidoo kale dabacooyinka xunbeenta suuganimada khayaanada sinada waxaa xunxuna lama ogola arwaax naftu inay hufnaato oo cibaado iyo taqwo iyo rabbi maqlidii kolkaa ruuxu ha hufnaado oo akhlaaqdu ha hufnaato oo jismiga ha hufnaado hawshii nabiga lala diray yusakiihim iyagiibuu hufayaa dembi iyo xumo akhlaaq xumo iyo tuuganimo been iyo quduucnimo waxa ayuu ka hufayaa wa yucallimuhum tanna macnihii wey haddaan yatluu calayhim ereyadii nidhi tani waa macnihii sirtii iyo axkaamtii ku jirtay kitaabka ayuu barayaa hawshii nabiga lagu sheegayaa wa yucallimuhum wuxuu barbarayaa alkitaab kitaabkii qur-aanka ahaa axkaamtiisii iyo sirtii ku jirtay ayuu barayaa waalxikma sunnadii buu baraya ama waalxikma murtidii alisaaba fi lqowl qowl iyo ficil labadaba sawaabka in la maro ayuu barayaa la yska dhaafa fawdo iyo duuflaalnimo sidaa waa hawshii uu la yimi ka hor siday ahayd wa inhu arrinka wuxuu yahay kaanuu umiyi inay ahaan jireen min qablu biicsadaa nebi muxamed ka hor lafii dalaalin baadinimo gudaheed mubiin iska aakhir darajay baadinimo ka gaareen in wiilka uu guursado afadii aabbihii ka dhintay suuratunisaynu ku soo marnay walaa tankixuu maa nakaxa aabbaa'ukum min annisaa naag adduun waa badan tahay wadaadan eeddada ee aabbaha ka dhintay bannaanka kama xaggaa lagu arkay dalaaltaa ka weyn in aabbahaa qofku ka dhintay la arooso walaa tankixuu maa nakaxa aabaa'ukum min annisaa inay yeeli jireen maxaan ku garanaynaa ilaa maa qad salaf carruurta ay dhaleen bay xabaali jireen waidaa bushira axaduhum bilunta walla wajhu muswadan wahuwa kadiib aw waa leexanaya yatawaaraa min alqawmi min suu'i maa bushira bihi ayumsikuhu calaa huunin am yadusuhu fi turaab calaa saama yackumun kolka haddaad awlaaddaa dhashay xabaashay ayadaana guursatay timirtii raashinka aydee guriga kuu taallay aada subaxdiina ku quraacanayso galabtiina caabudayso nolosha taallaa maxay tahay kolka wadcigoodii wuxuu ahaa say ugu minjamiiqnaayeen iyo dalaalka jiray shay meeshii ku habboonayaa layma jirin wain kaanuu min qablu la fii dalaalin mubiin intaan nabigaan la bixin ka hor baadinimo cad oo qaab daran iyo lumid ayay gudaheed ku sugnaayeen yaa tura bicsadaa nebi moxamed la bixiyey ma waxay ku eg tahay umiyiintii uu la noolaa mase wa aakhariina kuwa dambe oo minhum iyaga ka mida aan lamaa yalxaqu haleelin bihim umiyiin innaga wey kolkaa bixisadu kuma koobna umiyiintii uu la noolaa ee ummadan haddeer joogin ee iman doontaana iyagana waa loo bixiyey wa aakhariina fil ummiyiin wa fii aakhariina ummiyiin bay ku cadfanta ummiyiin baa rasuulka loo diray wa aakhariina kuwa dambaa loo diray minhum iyaga ka mida kuwa kale an lamaa yalxaqu bihim umiyiin haleelin wa huwa eebe alcasiiz alla addoommadiisa ka adag alxakiim maamul wanaagsan wey daalika marka nasiibkaas ummiyiin qoladii nabiga calayhi salaatu wasalaam qoladii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu la noolaa la nooliddaa nabiga ay la noolaayeen ee isaga ay shakhsiyadiisii arkaayeen isagii uu qowliya ficil hogaaminayey hadibayee waxbarayey taskiyada iyo tacliimtu intaba u samaynayey waa guul aan la gaari karin ilaa intuu ku galladaystay u gartay ee asxaab noqotay nabiga aqoonsatay aragtay rumaysay raacday sidaa ku dhimatay bacdu tawaariikh waxay sheegaan boqol iyo labaatan iyo afar kun inay ahaayeen kolka arrintaas iyadaa waa gallad eebba uu ku galladaystay intii u gartay daalika suxbada nabiga lana noolaa ee mucallim intuu u noqday wax laga qaatay fadlullaahi deeq eebbow yuutiihi eebba wuxuu siiyaa galladda man ruuxaw yashaa u rabo wallaahu eebbe dulfadli alla galladiisu weyn tahay oo galladu weyn alcadiim galladu weyn alla u saaxiiba oo uu ku galladaysta intuu la rabo ka asxaabi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam yusabbixu waxaa hufaya lilaahi eebba weyna maa fi samaawaat samayaal gudahooda waxaa ku sugan ee uun eebaa wamaa fil ardi dhooliyaal gudahooda waxaa ku sugan ee uun eebaa almelika allihii boqorka ahaa alquduusi ceeblaa alcasiizi kaadka uunkiisa alxakiimi maamulka wanaagsana huwa eebe alladii axad bacata bixiyey fil ummiyiina habrahood kuwa loo aaneeyo habar maxaa loogu aaneeyaa waxaa nusuustu caddaysay dadku inuu dhasho aqoon la'aan wasadaqa allaahu fii qowlihi wallaahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shaya laguma dhasha cilmiga la'aan baa la dhashaa kolka hadduusan isdhaqaajin qofka laqba baran far baran dugsi gelin wax baran ummiguu ahaanayo macnaa sidii uu ku dhashay ayuu ku baaqi yahay bilidaafati inay haweenku u badnayn aqoonta huwa ilaaha aladii alla wey bacata bixiyey fil ummiyiin habraad kuwa loo aneeya gudahooda ayuu rasuulan bixiyey minhum iyaga ka mida yatluu akriya calayhim korkooda aayaatihi ilaah aayaadkiibuu korkooda ku akrinaya oo qur-aanka alfaadiisii ayuu baraya inuu asxaabta rasuulka qur-aanka xifdisiin jiray sida uu u xifdisiiyo ayaa la sheegayaa sidii loo kala nasiib badnaa uu xifdisiin jiray hay-aduna tiibay tilmaantay inay muhimmadiisa koobaad tahay wixii ilaah soo dejiya qur'aana inuu ummadda soo gaarsiiyo dushooda ku akriyo wayusakiihim inuu akhlaaqdooda iyo arwaaxdooda iyo ajsaamtooda jirka iyo dabeecadaha iyo naftaba uu ka hufo waxa xunoo dhan wayucallimuhum uu barbaro alkitaaba kitaabka qur-aanka axkaamta ku jirta iyo walxikmata sunnada rasuulka wain kaanuu waxay umiyiin ahaayeen min qablu intaan bicsadaan jirin horteed lafii dalaalin baadinimo gudaheed mubiinin cad waaaakhariina kuwa kalena waa uu u diray minhum ka mida iyaga carab iyo cajami an lamaa yalxaquu haleelin bihim kuwaan fi lfadli aanan ku haleelin wa fi zaman aan ku haleelin oon soo gaarin nabiga lana noolay wa huwa eebba alcasiiz alla addoommadiisa ka adago alxakiimu maamul wanaagsan wey daalika arrinka fadlullaahi gallad eebba wey yu'tihi wuxuu siiyaa man dadkii uu yashaau rabo oo waa dadku rabbi u gartay suubanaha inay la zabantamaan la noolaadaan wallaahu eebba weyne dulfadli gallad alla u saaxiiba alcadiimi weyn mathalu ladiina xamilu tawraat haddii la tilmaamay umiyiin ama asxaabu rasuulillah ayaa waxaa halkan la keenay nimankii bani israa'iil ahaa kitaabkii tawraad aha lagu dejiyey loona xil saaray inay kitaabka ilaaliyaan ay ku dhaqmaan ooy axkaamtiisa fuliyaan iyo siday ka yeeleen iyo markay saan noqdeen ay kitaabka xamili waayeen inay la qiimi noqdeen dameer kutub lagu raray oo kale oo kutubtu xikmatullaahi waa ka buuxda wax la qiimi ah kitaabka dunida ma yaal wamaca daalika dameer lama socdo colayskiiyo dhibkiina waa hayaa waa lagula xisaabtamaya oo dushuu ka murxay kolkaa nimankiisaasay la mid yihiin innaga marka waxay ana iyagii kaga duwannahay lama arko hortaynu kitaabka eebba dayacno oon dar yeeli weyno oon baran weyno oon ku dhaqi weyno innagana sidoodii unbaan dameerana qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi mathalu ladiina kuwii tilmaantooda waxa wey xumiluu loo xilsaaray lagu kalifay attawraat kitaabkii tawraada nabi muuse lagu dejiyey inay ku dhaqmaan oy aqoonsadaan oy hirgeliyaan ayaa lagu mashaqeeyey suma ka gadaal lam yaxmiluuhaa tawraad ma ayan xambaarin oo xilkeedii ma ayan meel marin waxay la mid yihiin tilmaantoodu waxa wey ka mahalilximaar dameer ayay la tilmaan yihiin yaxmilu dameerkaasoo dusha ku sida asfaaran kutub markii waxa la liidayo qofka la baabi'inayo dameer iyo ay iyo ayaa lagu miitaaliyaa waa min akhasil xayawaana xayawaanka eebba uumay ayuu u liitaa fahmadaruu ku baabaayo wax ma garto hoosta markii laga soo galo indhaga waaweyn taagaa ka hor wax kama warqabo mararka qaarkoodna mashaakilkuu sameeyey wuu ka canaaqa habeenkiibuu iska wareegaya musaskuu madaxa gelinaya waxaa naxaya xoolihii kale xerada ku jiray kolkay naxan kadib uu naxaya isaga dhibaatada isagaa dhigay hore uma dareemin kolkaa balaado fahmadariya naala-aan kolka meeshaan oo kale ka mahalilximaar iyo famathaluhu ka mathali ilkalbi in taxmil calayhi yalhad aw tatrukhu yalhad ay hadduu dhaqan yahay iyo hadduu dhib qabo carabkii jirkiisa ugu qiimi badnaa baa dhulka yaalloo laalaada xurmadiisii waa tariiqan tahay kaasuu la mid yahay qofka diinta qiimiga badan inta loo dejiyey la gaarsiiyey la baray dar yeeli waayey noocaasoo kale yaxmilu wuxuu xambaaraa asfaaran kutub bise waxaa baas leh mathalul qawm dad tilmaantood aladiina dadka kadabuu biaayaatiillah ilaah aayaadkiisii beeniyey tilmaantoodu qaabdarana dameer iyo ay ayaa lagu tilmaamay wallaahu eebba weyne laa yahdii ma hanuuniyo alqawma dad adaalimiina gardarsaday qofka markuu dulmiga xalaalaysto caaday joogta ana ka dhigto maruu ilaah dulmaayo shirki samaynaayo oomka maruu dulmaayo gardarraysanayo naftiisa maruu dulmaayo diinta dayacayo dulmigaa markuu ka caada yeesho hanuun arki maayo qofkaasi waa baaba'aya marka dambena laabtaa sharmaysa kolka laa yahdi alqawma alfaasiqiin iyo laa yahdi alqawma alaalimiin iyo laa yahdi alqawma alkaafiriin macnaheedu waa ka waxa weeye wuxuu xalaalaystay oo caadaystay dulmi wax la yidhaah ama kufri ama fisqi kufri waa diidda diinta la diida wey fisqina waa ka bixid awaamirta eeba dibadda layska taago laysdhiibi waayo dulmina waa wadcu shay fii hayri maxalli ilaah la dulmo shirki la sameeyo addoommaha la dulmiyo oo xaqooda aan la tixgelin ama isaga naftiisa inuu dulmiyo oo awaamirtii eebihiisa loo abuuray uu dayaco waxaa markuu caadaystee dhaqan ka dhigto akhiiran qalbigaa sharmaaya saalix lilhidaaya maaha allana ku qasbi maayo la qasbi maayo marka dulmigaasuu doortay wallahu eeba weyn laa yahdii ma hanuuniyo alqawma dad adaalimiina gardarsaday qul yaa ayuha aladiina haaduu in zacamtum yahuud baa waxaa looga jawaabaya waxay yidhaahdeen allaan unka ka xignaa annaga ilaah ulama sinin addooma mar waxay isku sheegeen naxnu abnaa'ullaahi wa axibaahu fii suurati almaa'ida naxnu abnaa'ullah carruuruu dhalay baanu nahay wa axibaahu saaxiibyaaluu jecel yahayna waana intaa keliya taa ugu filan warkooda way isduqeeyey axibiya abnaa waa kala laba kolka sidee xagnaad abnaa ugu tihiin xagna asdiqa ugu tihiin ilmahaaga ma dhihi kartaa saaxib aa nahay waa laguu qosla canugaa dashay markaa tidhaha waa saaxibkay waa laguu qosla kolkaa labadanaaba iska hor timid ee ama saaxiibnimo sheegta oo axbaab noqda saaxib la yahay ama abnaa noqda awlaad saaxiibnimo ka daaweyn waxaa dhashay xiriirka idinka dhexeeya saaxiibnimo waa ka wen yahay jacaylka idinka dhexeeyaana waa ka wen yahay idan naxnu abnaa'ullaahi wa axibbaa'uhu saanay isku sheegeen uunka intiisii kale waxay yidhaahdeen annaga dartanaa loo abuuro annagaa dushooda ku soconayn jannadii eebba waxay yidhaahdeen lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan aw nasaara wax janno galaaya oon labadan qows inba lama arko khaalisatan min duuni innaas dad annagaa ka xigna beenahaas badan hadday tubeen jawaab gaabana loo istaagay waxaa la yidhi haddaad run sheegaysaan awalan markaad awlaad iyo axibba u tihiin muxuu idin cadaabay adinkaa doofaar iyo daanyeer laydinka dhigay oo laydin dabagediyey ma ninaa awlaaddiisa saas yeela falima yucadibukum bidunuubikum taas waxaa looga jawaabay awlaad iyo axib baan u nahay tan jannadana waxaa looga jawaabay oo adduunyada maxaad isugu dhejisaan waa laydinka furfurinaya kun sana idinkuma filla inaad noolaataan kolka adduunya jacaylkaan in aakhare isku huba adduunye ma jeclaado haddaad hubtaan isaga taga meesha oo intaad ilaah tuugtaan waa saaxiibkiini ama waa adoogiina waxaad tidhaahiin adduunye marna aabba aakhare nage dhammaadoo yahuud baa adduunkaa laga waay qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi qul waxaad tidhahdaa suubane yaa ayuha aladiina waca haadu kuwiinaa yahuudoobayow in zacamtum haddaad ku been hawaasteen kelimatu zacmi in warkooda been yahay waa laga fahmi karaa waxaa jira zacmi lagama cabira waxaan jirin baa laga cabiraa suurad danbay ku iman doontaa zacama aladiina kafaruu alla yubcathuu inaan la soo bixinaynin bay ku been hawaaseen qul balaa wa rabbii latubcathunna uma latunabba'unna bimaa camiltum wadalika allah yasiir kolka zacmigan laga cabiray aa laga garanaa been hawaasid inay tahay in zacamtum haddaad ku been hawaasteen annakum adinka yahuuda inaad awliyaa xigta u tihiin lilaahi eebba weyne min duuni innaasi dadka intiisa kale aad ka xigtaan haddaad ku been hawaasteen fatamanaw jeclaysta almowta geeri in kuntum haddaad tihiin saadiqiina zacmigooda kuwa ku run sheegaya kumaba sheegaysaan run fatamanaw lmowta ilaahay xogtooda ogaa wuxuu yidhi walaa yatamanawna yahuud jeclan maayaan mawdkii jeclaan maayaan abadan weligoodiiyo allahood bayan geeri rabin sababku waa macay imaakii daraaddii bayan geeri la rabin ay qadamad hormarsatay aydiihim naftooda min alkufri waalmacaasi inay gaalo yihiin bay is og yihiin cadaab inuu geedka foodugu hayo og yihiin geeri ma rabaan wallaahu eeba weyne caliimun allah waa qoon badan wey bidaalimiin kuwaa gardaran ee yahuuda ee qul waxaad tidhaahdaa ama jeclaada ama ha jeclaanina idinkiiyo geeri wax kala furan karaa ma jiro qul suubane waxaa tidhaa ina almowta geeri alladii mowtkaad tafiruuna ka cararaysaan minhu mowtka fa innahu mowtkii mulaaqiikum mid idinla kulmaayo wey suma hadduu idinla kulma ka gadaal turaduuna waa laydin celinayaa ilaa caalimi alghaybi washahaada wax muuqda iyo wax qarsoon ilaahay labadaba isugu mid ahaayeen ee labadaba ogaa keligii baa tilmaantaa isla leh innaga wixii mushaahidka ah ee horteenna yaallay ayaynaan intiisii badnayd ogeyn iska dhaaf kaydna shaqaba kuma lihin mushaahadkii baynaan intii badna ogeyn haddii mushaahad kaloo dhanba laga cafiyo adiga naftaada weligaa qadaadkaaga ma aragta adaanba ogeynan war isu haynin uurkaaga waxa ku jira ma og tahay naftaada xaggay madaxa uga jirta maskaxdiiyo maanka iyo maqalka intay ku jiraan waxaa la garan laayahay ilalaan caqliga maskaxda muu wehelayahay mase wadnaha alcilmu cinda allah kolka annagaan bis ogeyn amaa wax muuqda iyo wax qarsoon oo waxa qarsoon maxaa gelaya wax lasoo dhaafay iyo waxaan weliba la gaari iyo wax hadeer jira intaba axad ku sii og eebba keliya taajira waa tilmaan u gaara suma ka gadalba turadduuna laydiin celinayaa ilaa caalimi alghaybi wa shahaada waxa muuqda iyo waxa libirsan labadaba allihii yaqiinay haddii laydiin gayo fa yunabbi'ukum alla wuxuu idiin sheegi doonaa bimaa wixii aad kuntum ahaan jirteen fi dunyaa tacmaluuna kuwa sameeyo wey yaa ayuha aladiina dadka sidaa haddii xaqaa'iqdaa laynoo hordhigay ayaa markaan waxaa lagu soo gaabsaday intii eebba rumaysay ayaa tawjiih yaable la siiyey maalinta jumcada gaar ahaan aadaanka salaada haddaad maqashaan fadhi idiinma yahay xaya cala asalaax xaya cala alfalax macnaheedu wax kale ma aha war liibaanta iyo salaada eebba u kaalayo wey kolka wax adduun yaal oo salaad ka qiimi badan ma leh idan wixii kaloo dhan ballaaba walaa siyama aadaankii labaad marka uu dhaco imaamka uu ku fadhiista mixraabka assalaamu calaykum yiraa wejigiisa laga adaamo wax lagu shuqloomi karaa ma jira qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyayow idaa nuudiya haddii laysugu yeero lisala salaad haddii laysugu yeero salaada yeermadeeda aadaankii wey wax kale aadaankan maaha aliclaam waxaa weeye ogeysiis war wakhtigii waa galay wixiinii guryaha iyo howlaha gaar ku mashquul ahayow wakhtigii la sugaayay baa galay imaada wey min yowmi aljumuca jumcada maalinteeda haddii salaada laysugu yeero maalmihii kale ka daran fascaw socda hordama aha socodkan iscaw haddii orod loo yaqiinay kani waxa weeye socdo sunnadii baa bayaanisay haddaad salaada imaanaysaan falaa taatuuha idinkoo ordaya ha imaadina waatuuha wa calaykum asakiinatu waalwaqaar idinkoo gobannimo iyo deganaan idinka muuqata salaada imaada ama haddaad dadaal iyo dadnimo ay kugu jirto wakhtiga gurigagaadba ku ogaan karta waxaa salafu saalix u tartami jireen mid baa yidhi afartan sano safka horeaan ku tukanaya salaadii ma dhaaf shanta wakti kii oo lala yaaban yahay baa mid yidhi afartanka saneed sheegayso anoon weyse qabin wakhtigaba ma gelin anoon weyse qabinba wakhti weligay iima gelin ka hor baan sii weyse qabay idan dadaal hadduu kugu jira gurigagaadba saaca munadiha dhigo wakhtiga halkaa kala soco ee markii salaada la aqimo inaad soo oradood kaba meel ku soo dhaafto si adoo geel lagaa qaaday kolkaad kusoo biirtay jamaacadii inraagayo neef tuuraaya adalla afbar qalalab kaga siiso waxaas dadaal maaha ee wixii ku dhaafa ha ku dhaafe calaykum asakiinatu waalwaqaar salaamu calaykum tinaad soo gaartide tartiibuu soo soco famaa adragtum fasalluu wamaa faatakum fa atimuu ragcad ma qaybsanto rukuucaad qalab qalab ka siisay waxba ha tirsani suubanaha qowlkiisii wamaa faatakum fa atimuu wey ma oran wamaa faatakum fa yaxmilukum alimaam imaamkaa idinka qaadayo oo muxuu imaamka u qaadayaa faatixadii buu qaadayaa baa la yidhi arkaanta kaleba ma qaade sujuud imaam ma qaado oo rukuuc ma qaado oo waxa arkaanta qawligaa ma qaado tashahudka kaama qaado imaamkaama cambaaro faatixaduu cambaaraya faatixadana rukninimadeeda xadiis muttafaqu calayhi ayaa ku soo arooray oo rasuulku yii calayhi salaatu wasalaam laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati alkitaab muttafaqun calayh kolkaa faatixadii baa ku dhaaftay waxaad rukuuc baan ka soo gaara faatixadiina awe imaamka iga qaaday qowlkii rasuulka waxa weeye wamaa faatakum fa atimuu dhamaystira ajri baad leedahay ragcadda ha tirsani gadaal kale imi oo qowlkii rasuulka dabaq wamaa faatakum fa atimuu wain kaana mukhaalifan liqowli ljamhuur fascaw socda ilaa dikrillah ilaa dikrigiisa salaada u socda wadarul bayca dhaafa daalikum kaasa khayrun wanaag badan lakum idinka in kuntum haddaad tihiin taclamuuna kuwa og fa idaa qudiyat isalaatu salaadda haddii la dhammaystiro fantashiruu fil ard tanna waxay ka soo horjeedaa waxaynu samayn jirnay salaaddu markay dhammaato waxay ka bilaabataa salaadu allaahu akbar waxaa ka horreeyaa jinni ku xaqsiy waxayna ku ogtaa assalaamu calaykum waraxmatullah intaa markii la gaaro salaaddii waa dhammaatay hawlihii laga yimid baa la kala aadaya ducada la ducaysanayo oo innaga salaada inoola meel joogta markii salaada laga baxo qof dhaqaaq